gudoomiyaha gobolka ee gudoomiyayaasha degmooyinka mar xildhibaanada ee wasiir ku-xigeenada dhammaan waxaan salaamaya dowladda gudaha iyo hay-adaha la socdo sharaf sare waxaan kusoo dhowsanayaa maanta halkan waa kaamka margaaga oo ay ka jirto abaar daran iyo hawl xun madaxweynaha waxaan uga maadcelinaynaa ayaa dhowdaakaan afartaa bilood abaartaa ku jirtay laba boqol oo qoys baan soo baaday oo raashin la siiyey arrintaan uga maadcelinay anagoo isku suuqa dhammaantayo haddana insha allah waxaan ka rajaynaynaa wax khayr leh in ilaahay noogu soo dhiyo ummadda noo toosi karo
kanaa kaa gudbinaya kan qaad Nah, kada kada. Maxaa laga duubayaa?
waxaan halkaa kusoo dhaweynaynaa wafdiga sharafta badan oo madaxweynuhu hogaaminayo halkaan annaga kaamkaan margaagaa la yidhaahdaa wuxuu dhisayaa siddeed iyo toban sano waxaa ku nool laba kun oo qoys horey waxaa ugu noolaa kun iyo saddex boqol iyo lixdan iyo saddex qoys haddana waxaa kusoo biiray lix boqol iyo xoogaa xoolaa dadka abaaru ka dhammaadeen ah qaybi waxay ku dhex jirtaa kaamka oo waa dhex degan tahay qaybna cirif kale degan tahay insha allah waa tusi doonaa wafdiga sharaftale waa geyn doonaa baahi baa halkaa ka jirta cunto la'aan caafimaad la'aan biyo waxaan leenahay matoorka halkaa ka muuqda asagana caqabad waxaa naga haysata adag oo shidaal la'aana waxaan ka mahadcelinaynaa waadhowda xoogaa shidaal oo dawladdu ay noo soo dhiibtay waa isticmaalna in kasta uu nagu yaraa laba fuusta ahaa ee haddana waxaan haysta shidaal la'aantii cunto la'aan baa ka jirta dadka kaamkaan ku nool waxay u badan yihiin shiibab caruuro agoomo waayeelo dad xanuunsan oo dhimirka iyo dad caadi oo danyar intaba waa ku nool yihiin hadda mudan madaxweyne maanta waa waa ku faraxsanahay arrintaan aad noo timid iyo waftigaa hogaaminaysid ku soo dhowow kaamka margaaga
waxaan salaamayaa wafdida madaxweynaha madaxweynaha wasiirada wasiira ku-xigeenka wasiira ku-xigeenada xildhibaanada hay-adaha iyo dhammaan inta lala socotay oo dhan iyo kaamka margaaga oo dhan qaxootiga margaaga oo dhan baan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaa ina soo bao madaxweyne soo dhowow ku soo dhowow gobolka mudug degmada gaalkacyo baan hadda maraynaa xarfana waa soo marnay waxaa jira sida kuu muuqata qaxootiyaal hore iyo kuwo hadda oo soo barakacay oo aad u fara badan oo meel walba gobolka mudug ka jooga oo ka soo barakacay soomaaliga gudaheeda ama gobolka gudihiisa iyo kuwo ka soo barakacay dhinaca etoobiya dhinaca galmudug qaar baa xataa ka soo barakacay dadkaas meel walba waa degan yihiin tirakoobkooda wax la soo koobi kara maaha adaa indhahaaga ku arkaya awalna ma aad moogeyn ku soo dhowow welcome madaxweyne kusoo dhowow
bismi illaahi raxmaan iraxiim dhammaan waa idin salaamayaa waana idin ducaynayaa waa idin salaamayaa oo salaanta islaamka ta ugu qaalisan baan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin ducaynayaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa dhibtan abaartan cudurkan nabad xumidan ilaahay inuu inaga kor qaaday ilaah unbaa inaga kor qaadi kareen waxay ila tahay haddii aynu ka fillo dawladii keligeed inay qabato intaas oo shay oo aan soo sheegay ee kor ku xusay ay keligeed wax ka qabato suurtagal inooma noqon doonto laakiin gacmo wada jir bay wax ku gooyaan wixii dawladdu qaban karto ee ka baaxad weyn idinka tiinna iyo awooddiinna dawladdu diyaar bay idiinta waxaa muujinaya inay diyaar idiin tahay labada gole golaha fulinta iyo golaha sharci dejinta muxuu ahaa intuba waa socdaa waxaana weheliya hay-ado afar ilaa shan ah yaana weheliya hay-adahaasi waxay u yimaadeen iyaga laftoodu inay u kuurgalaan xaaladda haddii ilaahay oggolaado wixii awooddooda ama awood dawladooda cidina wax idinkala hadhi mayso waxaan idiin sheegayaa horena aanu yidhi iminkana ku celinaya deegaanku isagaa kala yaqaana qofka soo barakacaha ee xoolihii ka soo dhammaadeen iyo qofka deegaanka ah ee gurigiisii oo muuqda doonaya dhaqaale ama raashin loogu talagalay qof walaalkiia oo baahan in uu qaato waxaan idinka codsanayaa diin ahaan weyddiiya culimmada weyddiiya dadka caqliga la weyddiiya dib ha laysugu noqdo indhaha waxaan saaray dad gurya leh dhul leh gaadiid leh oo haddana ku dhex jira baraka- barsookacayaashii aan waxba haysan ee walaalahooda mid wax heli lahaa buu kaasi ka qaadaya ama riixaya ama garbinaya sidaa doontaba dheh looma baahna sharciga diintana waa xaaraan weeye ta wada dhalashada iyo walaaltinimadana xaaraan weeye arrintaa ayadaa dib ha laysugu noqdo waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo runtii wasaaradda caafimaadka puntland qaybta eh, mudug oo shaqo wanaagsan runtii haysay shaqo laba qaybood isugu jirta bay hayeen waxay ahayd een, eh, caafimaadka guud daawayntiisa iyo nafaqayn waxaan u mahad celinayaa safe children oo runtii qaybtaa nafaqaynta ka qaadatay qayb muhiima oo laxaadle ka qaadatay iyagana aad iyo aad baan uga mahad celinaya waxaanse leeyahay wax kasta oo la qabtay hawl kama daale weli waa hogadii weli waxaan u malaynayaa inaynaan xitaa boqolkiiba shan inaynaan ku filaanin wax kasta oo la keenay waxaan arkayaa ama dareemayaa hay-ad weliba wixii ay hayso iyadoo aan uga mahad celinayno ama ha yaraate ama ha weynaatee ha badatee in haddana aanu leenahay eh, intaa in ka badan ayaa loo baahan yahay meel shan boqol oo qoys ay ku nooshahay ama lix boqol oo qoys ku nooshahay haddii hal eh, boqol qoys wax laga siiyo dee afartii kale ama shantii kale een, eh, yaa lala sugayaa waxaan leeyahay annana habka loo shaqeeyo insha allah waa beddelaynaa haddii aan noqdo oo ilaahay igu simo een, muxuu ahaa hay-aduhuna habkii ay u shaqaynayeen in ay beddelaan waxaa dhacday in goobaha qaarkood hal hay-ad oo wax keliya bixinaysa la yidhi he-ad heblaha ku jirtee mid dambe yaan loo dirin war waa qalad weeye shaqadaasi waxay ahayd shaqo qaldan shaqo eh, yacni keeni karta horumar ma aha shaqo caafimaad keeni karta iyo gaajo ka bax ma aha waxa weeyaan in loo meel dayo oo inta hay-adooda meesha geli karta la eego oo la qiimeeyo waxa hay-addu hayso yaa loo baahan yahay annaguna dib baannu isugu noqonaynaa haddii ilaahay oggolaado hay-adahana waxaannu sheegaynaa sidii hore loo shaqayn jiray inaanay suurtogelayn waxaan ogahay meelo la yidhi hay-ad heblaha ku jirta hay-adda mana margeli karto hay-addaasina kuma filla waxay keentaa waa boqol ama laba boqol oo qoys marka waxaan kale oo rabaa inaan idin xusuusiiyo margaaga dee waxaa laygu yidhi siddeed iyo toban sannadood buntland baad la dhalatee markii buntland dhalatee weeye waa qaangaadh qofkii maalinkii ku dhashay noloshanna inaad yacnii qabatintaan oon u- yacni ku tala gashaan inta noloshiina jirta inaad halkan ku noolaataan looma baahna waad ku noolaan kartaa laakiin isku daya habka ay hadda tahay in wax laga beddelo oo aad idinku wax ka beddeshaan idinkaa wax ka beddeli kareen waxa weeye taana waxaan kula talinayaa reer margaaga maadaama ay siddeed iyo toban jirsadeen waa qaangaadh weeye qofka qaangaadhkiina runtii waa markii uu aabbihii iyo hooyadii labadaba ka hoos bixi jiray ee isagu uu isdaberi jiray weeye anigoo weliba eh, qiimaynaya duruufaha adag ee siddeed iyo tobanka sannadoodba idin haystay qiimaynaya aan qabana inaan dawladi idinka saari karin ee ilaahay idinka saari karo innaga i mean dawladda iyo idinka een, eh, inaynu ka wada fakarro oo isku aragti ka noqonno yaa hawshaa loo baahan yahay waxaan u sheegayaa international community-ga waxay la tahay tiifiyada in la daawan doono waxa- wixii aad keenteen dadka kuma filla yacni eh, ma qoyn karto calooshooda wixii yacni dhuuntooda ma qoyn karto wixii aad keenteen annaguna maannu qarin haddaannu nahay dawladda puntland waxaannu heli karaa dhul baaxad leh oo dad badan leh oo haddana lagu soo qaxay oo afar maamul oo kala jaadii ku soo qaxeen baannu nahay galmudug baa soo qaxday dawladda deegaanka soomaaliyeed baa soo qaxday ahlulsunna ahlulsunna waljamaaca ama gobollada dhexe middaa doontaba dheh baa soo qaxday somalilan baa soo qaxday culayskii hore eena haystay ba afar culays oo kalena loogu daray dowladda federaalka waxaan leeyahay suurtagal ma aha inaannu la dhaqaala noqonno wixii aad idinku gacanta ku haysaan kuwa naga dadyar oo naga dhul yar oo aan lagu qixin inaad nala mid dhigtaan yacni waxaan u arkaa inay nasiib darro tahay horey waxaanu yidhi dowladda muxuuha maxamed cabdilaahi maxamed ama farmaajo middaa doontaba dheh waddadii tii hore haysay unbay haysaa weli waa ku celinaya tii hore waddadii haysay bay haysaa ummadda waxay laydinku dhiibay south central keliyihii ma laha somalilan baa idinla leh puntland baa idinla leh kuwa kalaa idinla leh in aad ilaahay intaad ka baqdaan wixii ummaddu leedahay si cadaalada aad ugu buuxisaan waxaan ka war hayaa in la yidhi somalilan laba boqol oo kun baa la siiyey waa dhowaan puntlandna waxaa la siiyey boqol iyo konton war anigii afarta quruumood ee kala jaadkaa iyo puntland shan quruumood hayey boqol iyo konton inaad siisaan de waxaan u arkaa waxaas inaanay cadaalad ahayn runtii shubanku waa jiraa laakiin dakhaatiirta markii aan waraystay la iima xaqiijin inuu yahay daacuun ama kolera inuu yahay la iima xaqiijin waa shuban weeye shubankana waxaa keeni kara biyo wasiqaa keeni karta oo aad cabtay raashin aadan aqoon aad cuntay baa keeni kara farahoo aadan dhaqinin baa keeni kara oo jermis uu jiraa keeni kara waxyaabo fara badan waxaan idinkula talinayaa waxaa daawo u ah waxaa la yidhaahdo cudurka shubanka isdawaynta aad isdawaysa waxaa ka khayr badan adigoo ka digtoonaada marka hore waxa weeyaan nadaafadda oo maamada iyo baabbuhu ay u horseedaan qoyska marka raashinka la cunayo waa in gacmaha la dhaqaa carruurta waa in loo dhaqaa hooyada maamada ilmaha afka waxu gelinaysaa waa inay dhaqdaa saabuun ku dhaqdaa marba wixii aad haysato amba shaambo ama saabuun midday doontaba haatee inaad ku dhaqdaad u baahan tahay waxaad u baahan tahay in biyaha aad cabbaysa aad hubiso inay yihiin nadiif aniga oo huba xilligan inaan la kala hubinba karin xagga biyaha oy sabab tahay biyaha meesha laga keeno wasaaradda baasaweyn biyaha iyo tamarta ee baasaweyn baa astaysay ceelasha dadku ka cabbi karaan keliya halkaa keliya looga soo dhaaminaya dadka la siiyo kontraatka ee reer puntland ee layidhi biyaha dhaamiya min fadlakum ilaahin dibu eega ilaahin dibu eega oo ceel aan laga cabbi karin haddaad intaad dhowaysato kii lagui laguu asteeyey laguuhi dadka cabbi kara mid aan hayn aad ka soo qaaddo waxa weeyaan shuban iyo dhimasho iyo halaag ayaad sababaysaa dhaqaalihii aad ku qaadatayna waa xaaraan sida ay xaaraan u tahay qof yacni aanu qalmin oo maalqabeenihi inuu tan yimaado yaad adiguna xaaraantaas ay u tahay idinkuna dib isu eega waxa weeye waxay la tahay ummaddan noocaasa baahida intaa leeg hayso xanuunku hayo jilacu hayo nafaqadarradu hayso wixii ay lahaayeen ee wax loogu qabanayey ee lagu daryeelayey qofka hungureeya waxaa weeye waxay la tahay wax kale la samayn waaye habaari maayo allaha soo hadeeyey ilaahay ha garan siiyo inuusan xaqu lahayn aakhiradiisa inuu u tidhaan anugu odhan lahaa dhammaantiin sidaad noo soo dhowayseen waa ku mahadsantihiin waannu nimi hay-ado fara badan baa nala socday waxaan ugu horraysiinayaa muslim aid waxaan ku xejinayaa n c a waxaan ku xejinayaa safe children oo shaqo aad iyo aad u wanaagsan haysa unisef baa socota waxaa socota w h o baa iyana socota kuwo kalena waxay nooga horreeyaan gaalkacaya qaybaha dambe ee barakacayaasha ama qaxootiga mid kastaba dheh yay nala soo eegayaan oo gaalkacayay nala sugayaan waxaan leeyahay indhihiinnaad maanta wax ku aragteen haddaad hay-adaha tihiin wixii aad hayseen waad ku mahadsantihiin aad bixiseen laakiin sidaan horeba u idhi faanoole fari kama qodna baahidii sidii bay u taagan tahay waana soo kordhaysaa sidaad xaawo oo guddoomiyaha margaaga aad ka maqlayseen codkeeda ku maqlayseen dadkii meesha joogay lix boqol oo qoys baa ku soo darsamay waxaana la rajaynayaa sida aragtidu hadda ay tahay ama xaaladdu ay tahay intaa in ka badan inay timaaddo yaa la rajaynayaa waxaan leeyahay ilaahadoo abaarta aara noogu beddel amni xumina xumidana amni noogu beddel cudurkana ilaahw caafimaad noogu beddel ilaahadow ummaddan adunbaa ka saari kara dhibtan haystee ka saar adaa qaadir oo qafuurraxiime aad iyo aad baan idin salaamayaa wabilaahi tawfiiq